asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhawaada qodobada warkayaga habeenimo ee warbaahinta rediyo baydhaba idiin hayso caawa dhegeystayaal kuweeda ah ugu doorkaroon qarax khasaare geysay oo ka dhacay magaalada kismaayo ee caasimadda kumeel gaarka ah ee dowlad goboleedka jubbaland madaxweyne farmaajo madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya oo ka hadlay islamarkaana ka taacsiidayey dhallinyaradii ku dhimatay qaraxii maanta ka dhacay magaalada kismaayo madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya oo isnaaha ka tacasiideeyey hageerida ciyaartooyda qaraxa lala beegsaday magaalada kismaayo madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland oo sidoo kale ka tacasiideeyey hageerida ciyaartooyda qaraxa lala eegtay beesha caalamka oo war ka soo saartay tallaabooyinka loo qaaday dhinaca doorashooyinka dalka dowladda soomaaliya oo soo bandhigtay saraakiil ka tirsanaa al-shabaab oo isa soo dhiibay ra-iisul wasaare rooble oo kulamo ka wada magaalada london ee caasimadda dalkaasi ingiriiska taliyaha booliska soomaaliya oo xilka qaadis iyo magacaabista sameeyey akhbaaraadka dibaddana dhegeystayaal caawa qodobada ugu doorka roon dagaallo culus oo ka socda gobolka amxaarada ee dalkaasi etoobiya dalkaasi sri lanka eenna rag ceel qodayay oo si lama filaan ah u helay eenna dhagax jooga boqol milyan oo dollar waa habeennimo jimcaha dhegeystayaal sabtina uu soo gelayo taariikhduna ay ku beegan tahay soddonka bisha toddobaad sannadda laba kun kow iyo labaatanka dhegeystayaal haatanna waxaad u diyaargarowdaan warkii oo dhan qarax khasaare geysay ayaa maanta galabnimadii ka dhacay magaalada kismaayo ee caasimadda kumeel gaarka ah ee dowlad goboleedka jubbaland magaalada kismaayo waxaa goordhoweyd qaraxa lagula eegtay gaari basa oo ay la socdeen ciyaartooyda kooxda j c c i ee ka dhisan magaalada kismaayo sida ay xaqiijiyeen ilo lagu kalsoonaan karo oo ku sugan magaalada kismaayo gaarigaasi ayaa qaraxu heleelay islamarkaana uu gubtay een gebi ahaanba gaarigaasi khasaare isugu jiray dhimasho iyo dhaawac ayaa gaaray ciyaartooydii saarnaa gaarigaasi baska ah waxaana ku dhintay afar ka mid ah kooxdii saarnayd habaskaasi mas-uuliyiinta jubbaland ayaa xaqiijiyey in qaraxaasiyaha lagu xidhay gaarigasi baska ee ay saarnaayeen ciyaartooydaasi laamaha ammaanka iyo kooxaha gurmarka deg dega ah ee magaalada kismaayo ayaa gaadhay goobta uu qaraxaasi uu ka dhacay madaxweyne farmaajo madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya ayaa ka tacatiyeeyey geerida ciyaartooyda eena ku shahiiday qaraxan qaraxii galownimadan ka dhacay magaalada kismaayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa tacsi tiiraanyo leh u diray qoysaska qaraabada iyo dhammaan shacabka soomaaliyeed gaar ahaan bahda ciyaaraha geerida dhallinyaradii ciyaartooyda ahayd ee ku shahiiday qaraxii argagixisnimo ee maanta ka dhacay magaalada kismaayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa tilmaamay in falkaasi arxandarrada ah uu ka uu ka marag yahay islamarkaana uu ka marag kacayo sida argagixisadu cadow ay ugu yihiin nolosha dhallinyarada soomaaliyeed iyo guud ahaan horumarka dalkeena soomaaliya madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa alleh uga bariyey dhallinyaradii ha ku geeriyootay qaraxaasi ee nabahalnimada ah inuu hoygooda uu ka yeelo jannaatulfardows dhallinyarada kale ee dhaawacyadu ay ka soo gaareenna eebeh uga baryey inuu u boogadhayo madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed labta gareen ayaa isna een ka tacsiideeyey geerida ciyaartooyda qaraxa lagula beegsaday magaalada kismaayo madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa shacabka iyo dowlad goboleedka jubbaland uga tacsiyadeeyey dhallinyaradii lagu dilay qaraxii galabta ka dhacay magaalada kismaayo madaxweyne lafta gareen ayaa wacad ku maray in mar aan dheer aan mar aan dheerayn eena laga guulaysan doono eena nabaddiidka caadaysay daadinta dhiigga ummadda soomaaliyeed isagoona ku baaqay in meel looga soo wada jeesto argagixisada madaxweyne lafta gareen ayaa yidhi waxaan dowladda iyo shacabka jubbaland aan uga tacsideynayaa qaraxii argagixisadu maanta ay lala ay la beegsadeen kooxda kubadda cagta ee magaalada kismaayo naxariisii janno allaha ka waraabiyo dhallinyaradii ku geeriyootay inta dhaawacana allaha caafimaada deg dega ha siiyo insha allah ayuu yidhi madaxweyne lafta gareen madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya waxaana uu ugu baaqay dhammaan shacabka soomaaliyeed iyo dowladdaba in meel looga soo wada jeesto cadowga ummadda soomaaliyeed dhanka kale madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland ayaa isnaha ka hadlay qaraxan galabnimadan ka dhacay magaalada kismaayo madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa bahda ciyaartooyda gaar ahaan bahda ciyaaraha jubbaland iyo ehelada uga tacsiideeyey falkii argagixisnimo ee lala eegtay baska ay saarnaayeen ciyaartooyda kooxda j c c i ee magaalada kismaayo madaxweynaha jubbaland ayaa xusay in maleeshiyada al-shabaab ay ka go-an tahay inay beegsadaan qof walba iyagoona si bareer ah u beegsanaya eena dadka waxgalka ah sida dhallinyarada aqoon-yahanada iyo dadka u ah en indhaha bulshada taasi oo caddaynaysa wuu yidhi inay si guud ahaan in si guud indhaha ay uga ridayaan ummadda soomaaliyeed madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed madoobe ayaa shacabka soomaaliyeed ugu baaqay in loo midoobo sidii al-shabaab looga adkaan lahaa islamarkaana loo badbaadin lahaa intaa hartay bulshada soomaaliyeed saaxiibada beesha caalamka ayaa war ka soo saaray xaaladda soomaaliya gaar ahaan arrimaha doorashooyinka soomaaliya saaxiibada caalamka waxay soo dhoweynayaan horumarka laga sameeyey hirgelinta heshiiskii toddoba-iyo labaatankii mey oo ay wada saxiixeen ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble iyo madaxweynayaasha dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalk soomaaliya waxayna ugu baaqeen inay si n dhaba si aan dibudhac uusan mar kale n u dhicin na doorashada aqalka sare ay sii dardargeliyaan oo ahayd inay bilaabato shan iyo labaatanka bishan luuliyo tusaalooyinka horumarka ah ee ugu dambeeyey waxaa ka mid ah in la isla qaatay n kala tirsi doorasho oo la cusboonaysiiyey inta badan guddiyadii n maamulka doorashada waxaana ay ku baaqeen in shaqada harsan ee lagu soo gunaanido geedi socodka doorashada ay si dhaqsi leh ay horay ugu socoto n isla sidii n wada n ogol n wada n ogolka ahayd ee arrimaha mudnaanta leh ee deg deg ah waxaana ka mid ah n diyaargarowga n dheeraada in ay sameeyaan xubnaha n madaxda ee dalka ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya ayaa kulamo ka wada magaalada london ee caasimadda dalkaasi ingiriiska ra-iisul wasaaraha dalka soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa magaalada london kulan muhiim ah kula qaatay xogayaha arrimaha dibadda ee dalkaasi ingiriiska mister dominic raab labada mas-uul ayaa si gaar ah waxay uga wada hadleen xoojinta xiriirka shaqo ee labada dal iyo sidii soomaaliya looga caawin lahaa horumarada socda oo ay ka mid tahay arrimaha doorashada soomaaliya xogayaha arrimaha dibadda ee dalkaasi ingiriiska dominic raab ayaa sheegay in xukuumadda dalkaasi ay ka go-an tahay fulinta taageerada nabadda iyo xasiloonida dalka soomaaliya ee muddada fog dowladda soomaaliya ayaa soo bandhigtay saraakiil ka tirsanaa al-shabaab oo isa soo dhiibay saraakiil ka tirsanaa al-shabaab ayaa la sheegay inay isku soo dhiibeen ciidanka dowladda soomaaliya ee howlgallada ka wada aagga u dhexeeya gurceel iyo ceel ceelbuur ee gobolka galgaduud ee dowlad goboleedka galmudug saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya ayaa sheegay inay xiriir ay la soo sameeyeen ciidamada ee qeybta ka ah howlgallada culus ee al-shabaab looga saarayo deegaanada ay joogaan ee u dhexeeya ceelbuur iyo gurceel iyo madaxda barnaamijka qaran ee dhaqan celinta maleeshiyaadka ee galmudug saraakiishan oo lagu kala magacaabo maxamed nuur bare iyo mawliid cumar faarax ayaa sheegay inay ka tanaasuleen al-shabaab iyagoona codsaday in la cafiyo diyaarna u yihiin inay la dagaalamaan al-shabaab sida ay sheegeen saraakiisha ciidanka xooga dalka soomaaliyeed ee ka howlgala deegaanadaasi gaashaanla sare cabdulaahi cabdi raage oo ka tirsan saraakiisha nisa ee galmudug iyo gaashaanla dhexe cabdulqaadir maxamed cartan oo qeyb ka ah saraakiisha qeybta kow iyo labaatanaad ee soo dhoweeyey xubnahaasi al-shabaab ee ka soo tegey ayaa sheegay in raggan ay xiriir ay la soo sameeyeen saraakiisha ciidanka sidaasina ay u suuro gashay inay isu soo dhiibaan oo ay isu soo dhiibaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee howlgallada ka wada aagagaasi taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed ayaa xilka qaadis iyo magacaabis sameeyey taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed cabdi xasan maxamed xijaar ayaa xilkii saldhigga booliska degmada jowhara ka qaaday dhamme maxamed siyaad cali caanjeex isagoona taliyo cusub u magacaabay saldhigaasi wareegto ka soo baxday xafiiska taliyo xijaar ayaa xilka taliyaha saldhigga booliska magaalada jowhar ee caasimadda hirshabeelle loogu magacaabay gaashaanla dhexe bashiir xasan xalfooy iyadoo talihii hore ee saldhigga degmada jowhara loo beddelay taliska ururka booliska halka warkaasi aada kala socotaana dhegaystayaal waa warbaahinta rediyo baydhaba ee magaalatan baydhabo dagaallo dagaallo culus ayaa ka socda gobolka amxaarada ee dalkaasi etoobiya iyo gobolka tigraay ee dalkaasi etoobiya dagaal culus ayaa laga soo sheegayaa gobolka amxaarada ee dalkaasi etoobiya wararkii ugu dambeeyey ee halkaasi naga soo gaaraya ayaa sheegaya in dagaalkii ka qarxay gobolka gobolka tigraay bishii noofembar uu kusii fidayo gobolka amxaarada ciidamada federaalka iyo sidoo kale ciidamada gobolka amxaarada ayaa ku lug lahaa la dagaalanka tigreega ee t b l f sida uu warbaahinta u sheegay sarkaal ka soo jeeda deegaanka amxaarada wararka ku saabsan dagaaladan sii xoogeysanaya ayaa imanaya iyadoo dowladda etoobiya ay ku dhawaaqday xabad joojin hal dhinac bishii hore hase yeeshee aan dhag jalaq loo siinin dhammaan dhinacyadaasi ayaa midba midka kale ku eedeeyey inuu sii hurinayo colaadda gobolkaasi xiisadan ayaa sii xoogaysatay tan iyo markii xoogaga t b l f ay dibu dib u qabsadeen inta badan deegaano ka tirsan gobolka tigraay kadib duu- duulaankii ciidanka dowladda etoobiya ay ku qaadeen bishii juuna dalka sri lanka rag ceel qodayay ayaa si lama filaan ah waxay u heleen dhagax jooga boqol milyan oo dollar mas-uuliyiinta dalka sri lanka ayaa sheegay in dalkooda laga helay dhagax qiimo ahaan jooga boqol milyan oo dollar dhagaxan ayaa la sheegay inay heleen shaqaale qodayay ceel ku yaalla meel aan ka fogeyn gurigooda oo ka tirsan deegaanka lagu magacaabo radnamabura khubradan ayaa sheegaya in dhagaxa oo midibk oo midabkiisa uu yahay buluug lagu qiyaasay in qiimo ahaan uu caalamka uu ka joogo boqol milyan oo dollar dhagaxan oo culayskiisa uu yahay shan boqol iyo toban kilogaram ayaa lagu magacaabaa serendipity n ninkii qodayay ceelkaasi ayaa nagu wargeliyey dhagaxana ka duwan dhagaxaanta kale markii dambe ayaan ogaanay inuu yahay n dhagax qaali ah ayuu warbaahinta u sheegay gemej oo ah mulkiilaha dhagaxasi ninkan ayaa ka gaabsaday inuu sheego magaciisa oo dhammaystiran amaba goobta uu ku sugan yahay sababo dhanka ammaanka awgiisa warkii habeennimo oo aad kala socoteena dhegeystayaal radio baydhaba dhegeystayaal caawa halkan ayaan kusoo afmeerayaa warka waxaa idiin soo saaray isla markaana idinla socodsiinayay anigoo ah cabdirashiid ismaaciil abuukaranteen oo dhanka farsamada iyo isku-dubaridka caawa waxaa iga saacidayay saaxiibkii farsamayaqaana nuur kalsooni tani kulanti dama dhegeystayaal sidaas iyo nabadgelyo cid allaale ciddii warkayaga uu dhaafeena waxay dib inooga heli karaan barta internetka aynu ku leenahay e w w dot radio baydhaba dot net iyo barta facebooka ee radio baydhaba